xaaji batuule guddoomiye batuule sheekh axmed gabale iyo walaasheen sahro ayna yiraheen ayaa horta nagu filan wax lagu daraayo maanta ma jirto waxaanba ka baqaynaa haddaan warka sii badan xoogo shucuurka iyo keyrada ayna geliyeen in wax naga nusqaamaan intaasaa nagu filan waxaan rabaa keliya anigu laba erey inaan idhaahdo ereyga koobaad waxaa waaye maadaama aan xalal la noolay azmadii ka dhacday hoteelkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeya meesha kasoo baxay aan ahay ama laga soo saaray sideed saacadood oo azmo ah aan ku dhex jiray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyey oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akhriyey iyo wixii inoo muuqday oo dadku aan ku arkayno maalin kasta inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akrinay oo caqiidadooda ku tacalluqan ka hadli jiraan laakiin xale waxaan la noolaa ficilkood iyo toos ah oo mubaashir ah waxaa nasiib darro ah dad dhalinyaro ah was aragna dhalinyarada anigo arkay dad dhalinyaro ah oo soomaali ah oo islaam sheeganaya oo u soo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo caruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan wax dembiye lahayn inay baabi'iyaan oo ay laayaan u soo galay taasaan horta indhaha soo saaray waxaa kaleeto duruusta aan soo arkay ka mid ah in qofku ajalkiisa u dhimanayo hadda sheeknuur iyo iyo walaashan batuula iyo sahra waxay nagu geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshe xumada iyo go-aan xumada inta meel layska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in layska xoreeyo dowladduna ay arrintaa hogaamiso shacabkuna ay ku garab istaagaan arrintaas iyada ah marka duruustii xal aan ka faa'iidaysta waxaa ka mid a nimankan qofkii ilaahay dila unbay dilayaan khudbadii jimcihii soo dhaafa khudba jimcadaan akriyay iyagaan ka hadlaayay shalay subixi oo maalintii ugu dambeysa aheedo hoteelka uu nabad looga soo kacayna salaadda subax markaan jamacadda dushiya iyagaan ka hadlaayay marka qofkay adduunka ugu nacbi yihiin waxaan maleynaya maanta sheekh nuur baarudi aniga qof ayna ga nacbi ma jirto labadeenna derbigii qolkii aan ku jirna derbigiisa na soo istaageen haddana ma awoodin inayna dilaan leannahu dilka xagga ilahi ka yimaadaa marka waxaan dhihi lahay marka qof kasta oo soomaali ah cabsida al-shabaab meel ha iska dhigto ha ogaato inay ajalkeeda u dhimanayso taasna waa dersi runtii aan soo taabtay oo aada u muhiim ah tan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab diin qaloocan xataa allah ka dhigay waa u qaloocantaha diintooda diin saxa ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaroo lix jirka ah ama shan jirka ah ee ay dileen iyo islaanta aniga qolkii aan deganaa gabar soomaaliyeed oo nin odaya oo casiiz ah soo ziyaaratay oo ay dileen wasiir madooba nuunow u timid carruur yaro siday ayay carruurtiina horteeda ku dileen odagii ay soo ziyaaratay ee qiimaha badan horteeda ku dileen gabadhi waa soo carartay qolkiisa qolkii ku dheganaa anigu aan deganaayo aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ayay soo gashay qolkayga ku dhex dileen marka yacni inaysan marka arxam lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta kid yani nabi maxamed sal slam xataa mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta aheed wuxuu kula dardaarmay laa taqtuluu nisaa'an wala alatfaal walaa asxaab asawaamic dadka kiniisadaha isaga cibaadaysanayo dagaalba ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqoyda ah iyo caruurta faraha ka qaad uu yidhi haddaba dadka la dhaafaya waa gaalo ogow oo weliba wiilashoodii kula dagaalamayaan adiga oo gabdhaha haween haweenkaas raggoodii ay ku dilaayaan ay gaalo yihiin haddana la taaban maayo caruurta marka inaysan marka diinta sheeganayn shaqo ku lahayn taasaa horta u daliila iyadana dersi weyn oo soomaali ka baran karta waayo dersiga afaraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaal yihiin maxaa yeeley nin markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaaya oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qabac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay nagu dhamaa dulshayna ku dhamaatay waxbay tuurtuuraayaan bambooyinay tuurtuuraayaan marka ugu dambeysa runtii ayaga ayaa isdhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dila darsiga afaraad ama shanaad oon ka faa'idina waxaa ka mid a geesinimada dhallinyaradana soomaaliyada ciidamada ah ciidamada soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aada actif u ah xalay anigu waa fiirsanaayey barnaamijka mar shabaab iyo annagaa meesha isla joogna kaliya ciidanku waaba ka maqnaayeen gurmaday ku yimideen muddaan isla noolayn laba saacadood ku dhadhow laba saacadood kabacdi ayay afarta geesay uga soo dhaceen uga soo daateen ciidamadii markaasay iyagoon u naxayn ayay intay galeen meesha oo weliba qaybtay ugu nuglaayeen oo qaybta dambe oo anigoo aan ku jiray jarajaro soo saarteen oo iyagu isku soo dul fuuleen oo si aada u tababaran waan fiirsanayen gudaha usoo galeen ayay dabxir hoteelka dusha iyo hoos uga sameeyeen markaasay dad aada u muhiim ahay oo qiimo badan ay ka soo saareen oo markaa weli noolaayo naf ay ku jirtay dad badanna waa dileen oo meydkii way arkeen wixii qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen ay soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysanno laakiin hogaankii la rabay inuu ciidankaas soomaalinimo inta leesu kaashado iyadoo far keliya layahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la raba inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka oy niyadda u dhisaan haddii lagu xoojiya dhallinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah oo aada u qiimo badan oo dalkan xoreyn karta shaabna ka adag intaas waa duruustii ee runtii aan xalay ka faa'iiday anugu arrimihii aan la noolaa oo xanuunka badnaa oo aan indhaha ku hayay waxaan usoo gudbaa kuna soo gebagabaynayaa oon la qaybsanayaa madaxdii sharafta badneed ee iga horreysay ereyga baaqa ah ee ay soo direen walaalayaal ilaahay aayad qur-aanu wuxuu ku leeyahay jala jalaaluhu wa adiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum aayaddaas waxay na tusinaysaa waxaa ilaahay ku amraya bilowgeeda in ilaahay rasuulkiisa la adeeco maxaa lagu adeecayaa marka daacada ilaahay munaasabo ayay leedahay mar walba meesha ilaahay uu yani mar wuxuu ka hadli doono ayaa daacadu markaa ku tacalluqaa halkan waxaa lagu adeecayaa in ummaddu ay midowdo danaheeda ay ka midowdo oo aysan iskhilaafin si awooddeedu aysan u baabi'in intaasay aayaddu sheegaysaa si arrintaa loo gaarana in leesu sabro lees qaato lees dul qaato ayay ku imaan kartaa wasbiru in allaha maca saabiriin uu kusoo gebagabeeyey marka maanta soomaaliya iyo dhulka u taalla cidda shabaab inay sidaa u dullaystaan gabdhaheenni iyo wiilasheenni iyo raggeenni iyo odayaasheenni inay laayaan yacni mujtamacii xalay lagu laayay hoteelkii aan deganayn qaybaha bulshada oo dhan ay isugu jireen generaalaa ku dhintay allow naxariisto generaal cabdiraxmaan khaliif oo ay qolkiisa ugu tageen ay ku dileen waxaa ku jiray niman wasiiro ahay oo haddana qaar wasiiro dowlad goboleedyada ay yihiin hadday risaalo maanta ay tahay risaalada ugu weyn waxaa waaye in dowlad goboleedyada maanta dowladda dhex la fadhiya inay qiimeeyaan dhiigga madooba nuunow maxamed inay qiimeeyaan ay ogaadaan in madooba nuuno risaalo uu yahay aada u qiimo badan marka waxaan kusoo gebagabaynayaa in risaaladu ay tahay in maanta iyadoo la midaysan yahay nimankaas khilaafka inta meel layska dhigo dowladnimada loo soo jeesto in aan dowladdeenna iyo annagoo midaysan ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa aan fulinno daacada ilaahay iyo midda rasuulka aan la nimaado kelimadeenna aan midayno waxaa keliyahoo furan aan ka dhigno dalka in la xoreeyo wax kaloo furan inaysan jirin waxaa dhacday xilligii dowladda islaamka ee ugu horreysay boqolkii sane ee ugu horreysay dhexdeeda cabdilmalik ibn marwaan xilligiisii khawaarijtii oo kuwaana ka daraa ama lamid ahaayo waa ilmahoodii ayaa dadkii nafta u keenay markaasay magaalo la yidhaha khuraasaan iyo basre iyo dhul aad u muhiim ahayo weliba qani ahayo dowladdu ku taagneed ay qabsadeen ciidamadii dowladda inta loo dira dhowr jeer jebiyeen oo jebiyeena shir laga qaatay ururadii bulshada iyo dowladdo dhamaan fadhiistay runtii shararka noocaan oo kale taa weligooda jiri jireen inta laysu yimid oo cabdilmalik wuxuu yidhi ha loo yeero yidhi ganacsatada waa loo yeeray odayaashana ha loo yeero waa loo yeeray dhallinyaradana ha loo yeero waa loo yeeray saddexdiinaan deegaanka ma u dhalateen buu yidhi ha midin ka go-antaa in khawaarij la jebiyo ha dhallinyarada waxaan ka rabaa inay qoryaha qaataan uu yidhi odayaashana waxaan ka rabaa inay aagga galaan ayaguna ay dhallinyarada hor kacaan ganacsataduna ay fanka bixiyaan annagana waxaana laga rabaa uu yidhi in aan hoggaanka dowladnimada aan idinku xoojinno afartoodii markay israaceenna waa la xoreeyey dhulkii alshaam khawaarijna waa la jebiyey marka walaalayaal maanta meeshoo kale taagan tahay waxaan rabnaa sanadkan toddoba iyo tobanka labada bilood oo ka dhiman iyo siddeed iyo tobanka lixda bilood oo ugu horeysa sideeddaas bilood inay noqoto sideedii bilood oo dalka soomaliya la xoreynayo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo madaxweyne farmaajo ugu wen yahay ra-isul wasaare khayrna iyo ra-isul baarlamaanka ra-isul wasaare khayrna ay ku xigaan iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha aqalka sare cafwan afarta hogaanka qaran iyo dhammaan maamul goboleedyada waxaan u soo jeedinayaa hal shay horta inay iska ilaabaan khilaaf cusub oo ummaddan soomaaliyeed lagu kaarakabeeyo oo lagu qashqashaado oo maanta mooshinno inta baarlamaanada laga tamriiriya ama dowladaha loogu dhowaado oo soomaaliya inay ku haystaan xaaraan ku haystaan raba ama kuwa jeebkooda lacagu raadinaya qashqashaad ha keenaane horta ha iska ilaabaano in xukuumad ridow iyo khilaaf cusub iyo dalkan in la burburiyo gadaal loo celiyo iyo wixii laga tooba keeno laga soo xajiyey waayo annaga dowlada saddex saddex ra-isul wasaare loo samaynayo oo maalin kasta lagu mashquulinayo maandeedka dowladda o dhan in lagu baabi'iyo ra-isul wasaare keen iyo wasiir raadi iyo maanta o dhan niman joogaa la raadinaya waaba joogaan caa loo raadinaya markaasaa waxaa lagu dilaa waqtiga o dhan macaan la-aan waxaan ka rabnaa soddon iyo afarta bilood oo maandeedka dowladda ama lixda bilood oo ka dhiman inta naga daayaan wax kaleeto laba qodob kaliya inayna tusiyaan wax kalena maba ka rabnaba in dalka la xoreeyo oo la nadiifiyo oo madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare khayre inta lagarab la garab istaago dalkan geeska gees xuduudaha la soo xiro dalka oo dalka la xoreeyo waa qodob qodobka labaadna waxa waaye sida hadda baayada ugu dambaysa ay sheegtay shuruucda dalka oo aasaaska dowladnimada ah iyo kaabayaasha qaranka wixii dhiman iyo nidaamka dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ay ku wada shaqaynayaan oo inay dowladda lagu baahiyo dhammaan dalka oo dhan oo dowlad soomaaliyeed ay ka wada shaqayso shuruucdii fududaynaysana in la- in la diyaariyo labadaas qodob waxaan ahayn qofti keentana ummaddan dhiiggeeda in shabaab ay ku hayso dalkan oo weligiis gudnimo ku jiro cidda aaminsan ciddaas waayo shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay meel ka wada istaagaan hadday ma- gobolku nool yihiin hadday dowladda qaran ku dhex jiraan aadaad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu